أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heenno qodobo ay ka mid yihiin faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dagaalkii maanta ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray agagaarka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan wararkii ugu dambeeyey ayaan caawa idiin haynaa taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika oo ku dhawaaqay in ay ka fikirayaan taageerada ay siiyaan kooxda riddada soomaaliya waxaad maqli doontaan waraysi dhinacyo badan taabanaya waqooyiga itoobiya dagaalkii gobolka tigree oo dib u qarxay iyo t b l f oo durba guulo sheegatay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ku dhowaad toddobaatan qof oo ku dhintay xuduud beenaadka ay wadaagaan wadammada morocco iyo sbain qodobada kale ee barnaamijka caawaan idinkugu heenana waxaa ka mid ah munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay macadka qurduba iyo iskuulka al anwaar oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan taliska ciidamada kufaarta maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ku dhawaaqay inay ka fikirayaan taageerada ay siiyaan kooxda riddada soomaaliya haddaba ku soo dhowaada warbixin amuurahaasi daaran oo uu inoo soo koobayo bashiir muxyidiin abu ayman jenaraal dagvin anderson taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda siliibiyada ah ee maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaan africom ayaa waraysi uu bixiyey isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaga hadlay qodobo dhowr ah oo la xiriira xaaladda soomaaliya ugu horeyn taliyaha ciidamada africom wuxuu qiray in la loodin waayey geesyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay yihiin rag adag oo adkaysi u leh halganka jihaadiga ay kaga hortageen duulaanka siliibigaah ee lagu soo qaaday soomaaliya waxa uu rajabeel ka muujiyey duulaanka macatabku dirirka ah ee muddada badan ka socday soomaaliya waxaana uu ka shanqariyey in dowladda maraykanku ay ka niyad jabtay taageeradii dhinacyada badneed ee ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya mar uu ka jawaabayay weydiin u dhigneed marunba oo maraykanka soomaaliya wuu ka baxayaa oo dhabarka ayuu u jeediyey ayuu jenaraal anderson isagoo aad u niya jabsan uu muujiyey tacab khasaarka ka soo gaaray duulaanka soomaaliya waxa uu si cad u sheegay in haatan ay rabaan in kooxda riddada ay isku tashato lana wareegto mas-uuliyaddooda iyo sidoo kale mas-uuliyadda maleeshiyaadka danab oo uu ku dardaarmay inaan loo adeegsan wixii loo aasaasay waxaan ahayn oo ah la dagaalanka wuxuu ugu yaray argagixisada
very interesting topic because we have seen some limited success in places in Somalia, but we've also seen that Al Shabaab is very resilient and continues.
waxaan aragnay guulo xadidan oo laga gaaray meelo ka mid ah soomaaliya waxaan aragnay in al-shabaab ay tahay koox adkaysi badan oo weli sii jirta sidaas daraaddeed mas-uuliyadda amnigu wuxuu saaran yahay hoggaanka soomaaliya anigu waxaan horay qayb uga ahaa intii aan soomaaliya joogay oo aan gacan ka geystay dhismaha ciidanka danab aad ayaan ugu faanayaa doorkeenii aan ku dhisnay ciidankaas la dagaalanka argagixisada howshaasna waa mid aan dhammaystirnay waxaanu ciidankaasi diyaar u yahay in loo adeegsado la dagaalanka argagixisada uh, to exist. But ultimately, it's got to be Somalia that takes care of Somalia, and that it's the Somalians' uh, leadership and people who need to build that security and prosperity.
jenaraal anderson oo sidoo kale hadalkiisa sii wata islamarkaana muujinaya siday isaga wareejiyeen mas-uuliyadda murtasaqada danab ayaa waxa uu yidhi
So I don't think we're turning our backs on Somalia, but there are people in uh, Washington and other parts of the country who said we've been here for several years.
anigu uma malaynayo inaan dhabarka u jeedinay soomaaliya laakiin waxaa jira dad ku sugan washington iyo meelo kale oo maraykanka ka mid ah oo leh waxaan soomaaliya la shaqaynay muddo badan goorma ayay soomaaliya noqonaysaa mid si buuxda isugu filan oo iyadu wax uga qabato arrimaheeda waxaa kale oo jira dad arrintan ka daalay sababtoo ah sannado badan ayaan argagixisada kula dagaalamaynay meelo kale oo adduunka ka tirsan waxayna doonayaan inay arkaan soomaaliya oo iyadu mas-uuliyadda arrintan qaadata kana gudubta marxaladdan sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo badan oo duniyada ka jira oo maraykanku uu ku lug leeyahay iyo caqabado amni oo ay tahay inaan anaguna fiiro gaar ah u yeelano
At what point does Somalia become independent and take care of these issues? And there's some we are people some people are weary of this because we've been dealing with terrorism in other parts of the world for many years and they want to see Somalia take this on and move forward.
weydiintii ahayd soomaaliya ma dhabarkaad u jeediseen ayuu jenaraal degfin anderson uu kaga jawaabay But if those resources are used elsewhere for other things and not for the terrorist fight, then I will have a hard time justifying keeping them here because of so many other demands. I was here active with the Special Operations Command in 2019 to 2021. And we worked with the Somali National Army laakiin haddii khayraadka africom loo adeegsado arrimo kale oo aan ahayn dagaalka lagula jiro argagixisada markaas aad bay iigu adkaan doontaa inaan caddeeyo sababta khayraadka africom loogu sii bixinayo soomaaliya maadaama ay jiraan baahyo kale oo badan oo loo qabo waxaan halkan ka shaqaynaynay anigoo ka tirsan taliska ciidamada howlgallada gaarka ah intii u dhexaysay ilaa kii waxaan la shaqaynay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka danab si aan ugu dhaqaaqno hareeraha webiga shabeellada hoose annagoo horumar ka samaynay dagaalka ilaa deegaanka mubaarak waxaan dhowaan dib ugu soo noqonay soomaaliya anigoo ah taliyaha ciidamada africom haddana waxaan mar kale dib u qabsanaynaa isla dhulkii tani waa waxa keenay niyad jabka sidaa daraaddeed dowladda soomaaliya ayay tahay inay keento sidaas daraaddeed dowladda soomaaliya ayay tahay inay keento maamul wanaagsan xasiloonideedana iyadu abuurto and the Danab to move down the lower Shabelle River to make progress, taking all the way down to Mabrouk. I come back to AFRICOM as the commander, and we're retaking the same territory again.
taliyaha ciidamada maraykanka ee africom isagoo dhanka kalena u duur xulaya khilaafka siyaasadeed ee kooxda riddada kala dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayuu sheegay in haddii ay sii socoto xasilooni darada siyaasadeed ee adkaan doonto in wax la shaqaynaya la sii yeeshaan kooxda villa soomaaliya jabka maraykanka ka gaaray soomaaliya ayaa isagoo marmarsiyo u sameynaya jenaraal anderson uu ku nuxnuxsaday in khayaaraadka africom ee loogu talagalay la dagaalanka argagixisada uu ka wado mujaahidiinta al-shabaab loo leexiyey meelo kale sidaas darteedna aysan macquul ahayn in la bixiyo qarash dambe oo lagu sii wado dagaalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah hoggaanka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in daalka iniyo jabkan uusan ku koobnayn oo keliya maraykanka balse sidoo kale ay qaatiyaan taagan yihiin dalalka kufaarta caalamka ee iyaguna lacagaha badan ku bixinayay duulaanka saliibiga ee ka socda dalka soomaaliya horta dee wejigabaxa soomaali dhan buu ku dhacay inkastoo xasan sheekh madaxweyne xilkiisa dhammaaday isaga hadda uu miiska fadhiyey laakiin runtii wax habboon ma ahayn wax maanta meesha ka dhacay saan u wada arkaynay xaaladda hadda lagu jiro mid sii socoka sustainable ma aha waxaan xasuustaa hadalkii uu jeediyey madaxweynihii maraykanka joy biden markuu ka guranaya afghanistan wuxuu yidhi afghanistan wax kastaan gelinay dhaqaale kastaan gelinay ciidan dhowr boqoloo kuna u dhisnay hubka ugu casrisanaan siinay laakiin waxaan ku feelgarownow dhahay will to fight rabitaankii inay dagaalamaana keenweynow dhahay dowlad soomaaliyeedna ani meel kuma ogi oo awood u leh hadday ciidamadaas ka tagaan nimanka duurka joog inay iska celi karto nafteenna inaan been u sheegna ma rabnee ma joogto meesha saas daraaddeed inaan tabarteenna ku tashanaa fiican oon waaqacan u soo degno oo indhacadayskan iyo qardajeexan aan iska dhaafnaa fiican taliyaha ciidamada africom ayaa waraysigan bixiyey kadib kulan uu dabyaaqadii isbuucii lasoo dhaafay la yeeshay labada horjooge ee maamulada muqdisho iyo kismaayo isagoo gunaanudkii waraysigan ku caddeeyey in wixii haatan ka dambeeya aysan isku daalin doonin la shaqaynta maamulada fadhiidka ah oo uu ka wado maamulka uu garwadeenka ka yahay xasan sheekh maxamuud oo uu tilmaamay in dhinaca siyaasaddana uu si weyn ugu fashilmay si kastaba ha ahaatee fashilka uu taliyaha africom muujiyey ayaa imaanaya xilli qoobgariir badan uu hareeyey ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya kadib markii dhowaan uu maraykanka shaaca ka qaaday in gebi ahaan barnamaadka sanadkan uu jarayo taageeradii uu siin jiray ciidamada e u s om الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaalkii maanta ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray agagaarka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa faahfaahino laga helayo dagaalkii maanta ka dhacay duleedka deegaanka teedaan dhimashada murtadiinta waa kow iyo toban murtad oo afar ka mid ah ay meydadkooda cadowgu uga carareen goobta dagaalka dhaawacu waa laba iyo labaatan murtad oo toddoba iyo toban ka mid ah ay garaab tahay ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale dagaalkan kusoo qanimaysteen gaari cabdibile ah oo uu saaran yahay qori dhashiika ah iyo saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah qaar ka mid ah magacyada murtadiintii lagu dilay dagaalkii maanta waxaa ka mid ah maxamuud cumar qaylow iyo indhoy sidoo kale waxaan helnay qaar ka mid ah magacyada murtadiinta lagu dhaawacay dagaalkii maanta waxayna kala yihiin xasan cilmi aadan oo ku magac dheer madoobe waa sarkaal iyo xuseen faarax mahdi dagaalkan ay ciidamada mujaahidiintu maanta kula wareegeen saldhig maleeshiyaadka riddada ah ay ku lahaayeen deegaan dhaca duleedka teedaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dagaalo ka qarxay tigray iyo t b l f oo sheegtay in isirsifayn uu ku socdo dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga etoobiya iyo maleeshiyada jabhadda xoreynta dadka tigrayga ee t b l f ayaa ka qarxay meel aan ka fogeyn xuduud beenaadka ay wadaagaan etoobiya iyo suudaan ilaawareedyo xogogaal ah ayaa sheegaya in dagaalku ka bilowday dhanka wulqayti iyo humeera oo ku yaal xuduud beenaadka u dhexeeya etoobiya iyo suudaan waxay si gaara xabaddu uga bilaabantay aagga sharaaro ciidamada lugta kuwa cirka iyo kuwa qalabka culus ku gaashaaman ayuu nidaamka abiy ka howlgeliyey aaggaasi waxayna wararku sheegayaan in dagaalka qarxay ay etoobiya u adeegsanayso diyaaradaha dagaalka sida kuwa daroniska wargeyska burkina oo soo xiganaya bayaan rasmi ah oo ay maanta soo saartay jabhadda t b l f ee fadhigeedu yahay maqale ayaa sheegay in jabhaddu shaacisay dagaalka ballaaran ee ka qarxay gobolka maamulka abiy ay ku eedeysay inuu qaaday weerar ka bilowday jiidda bari ee xadka cafarta bayaanka t b l f ayaa lagu sheegay in dagaalku bilaabmay aroornimadii hore ee saaka waxay ujeedka weerarka ku sifeeyeen mid lagu doonayo in lagu caburiyo madax bannaanida maamulka tigray t b l f waxay ku eedeysay dowladda uu hogaamiyo abiy axmed inay jebisay waxa ay ku sheegtay xeerarka caalamiga ah iskuna dayday inay si xoog ah ku burburiso hay-adaha amniga gobolka ka hor weerarka maanta ka qarxay gobolkaasi weerarka maanta qarxay ayay ku sifeeyeen dagaal saf ballaaran ah oo uu nidaamka abiy aada ugu soo diyaargaroobay kuna doonayo in lagu tirtiro t b l f shacabka tigreega ayay jabhaddu ugu baaqday inay feejigaan amni muujiyaan xogaha howlgalka milatarina ay si joogta ah u bixin doonaan saraakiisha amniga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ku dhowaad toban qof oo ku dhintay xuduudbeenaadka ay wadaagaan morocco iyo sbain kubanaan kun oo qof tahriibayaal ah ayaa kusii qulqulaya magaalooyinka ixtilaalka ku jira ee dalka sbain iyagoo kasoo tallaabaya dhanka dalka almaqrib ama morocco saraakiisha booliska sbain ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in lixdan iyo toddoba qof ay dhinteen halka tobanaan kale ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii dad tahriibayaal ah isku buurteen magaalada sabra ee gumaysiga ku jirta dadka ayaa dhintay kadib markii tahriibayaashu ay kusoo gureen duumo iyo gaadiidka badda oo aada u liita sida ay ku doodeen saraakiisha booliska sbain dadka kasoo gudbay almaqrib ee galay magaaladan ayaa lagu qiyaasay konton iyo laba kun oo ruux maalmo kooban gudahood iyadoona badankood dib loogu celiyey dalkii ay ka yimaadeen dhanka kale boqolaal ruux ayaa weli kusii qulqulaya magaalada miliya ee gumaysiga sbain ku jirta warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in shan boqol oo ruux ay gudaha u galeen xeryaha qaxootiga kadib markii ay saraakiisha socdaalku ogolaanshiyo siiyeen baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalo murugo leh oo muujinayay dad si jamaaci ah uga soo cararaya dalka morocco kadibna gudaha u galaya dhanka sbain dadka qaar ayaa cagacadde ahaa halka qaarkoodna ay orod kusoo gelayeen magaalada sababaha ay dadkan uga soo cararayaan dalkooda ayaa lagu sheegay shaqola-aan iyo nolol xumo ay sabab u tahay xukuumadda morocco ee qoyska reer boqor hogaamiyaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa wasiir hore oo ka hadlay walaaca ay qabaan haddii dhaqaalaha laga jarto ciidamada shisheeye maxamed cabdirasaaq oo xilligii farmaajo soo noqday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa walaac xoogan ka muujiyey dhaqaalaha uu maraykanku sheegay inuu ciidamada shisheeyaha ka jaran doono dhammaadka sanadkan wuxuu sheegay inay ciidamada shisheeye bixi karaan haddii dhaqaalahaasi laga jarto safaaradda maraykanka ee muqdishona ka guuri karto isagoo sawirka walaaca ee maskaxda uga jira ku tilmaamay mid cabsi wata cabdiwahaab hadalhayntiina caawo waa inaga intaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay macadka qurdubah iyo iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilib munaasabadan oo ahayd mid si wanaagsan loo soo abaabulay ayay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay dugsiga hoose dhexe ee al anwaar iyo macadka qurdubah ee ka wada furan degmada jilib waxaana goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin ka turjumaya heerkooda waxbarasho ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sida sheekh jaamac cabdisalaan iyo sheekh cumar xayaakallah
فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينغضون الميثاق إلهي وحنا لي سبحانه وتعالى من قرن يوحي إلهي سود جودن إن حقيهين وغف حضاري أغون إلهي وسيئه كمن هو أعمانين لا ملمده علمي ونور waa indho qofku uu ku arko xaqa iyo baadilka ku kala arko kii ilaahay cilmiga uu ka qadiyana waxa weeye mid indhala weye kaman huwa acmaa ilaahay wuxuu yidhi waxaa waansama innamaa yatadakaru ulul albaab caqliga saafiga dadka u saaxiibkaa weye dadka waansamaya oo akhlaaqda iyo aadaabta iyo yeelanaya maanta ma arkaysaa wixii loo baahnaa oo dhan laga helin alladiina yuufuuna bicahdi illaahi weye cuhuuddii ilaahay ay la galeen kuwa oofinaayo weeye walaa yanquduuna almiihaaq cuhuuddii iyo ballantii adkayd oo dhaarta lagu adkeeyana aan burinayn waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waa cahdii iyo ballan qofku rabbigiisa uu la gelaayo inxidaadkii iyo niyaarkii iyo guuldarradii hadda inamada qaarkood ay ka sheekeynayeen caalamul islaami ee dhan ka muuqata maxaa u sababa caalamul islaami oo dhan inuu holcayo waxaa u sababa laa ilaaha ila allaahu inayan shaqaynayn cahdigii iyo ballantii qofku uu la galayba inuusan garanayn caawa alla waxay ahayd qofku inuu cahdi rabbi la galay maba ogaba maba fahmahayo shareecada islaamka kitaabka iyo sunnada inuu baranaayo u dhaqangelinaayo oo awaamirtooda u hoggaansamayo ilaahay khalqay inuu kaga amar qaadanayo oo keliya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu keliya inta waxaan idhin xusuusin lahaa nicamka ilaahay ee faraha badan ee korkeenna saaran ee ilaahay inagu leeyahay ooay ka mid tahay nicmada iimaanka iyo islaamka iyo sixada kadaalika nicmatulistiqraar waxaan kaloon leennahay walaalaha dhallinyarada ah ee hambalyo aan u sidirayno mu'asasatu qurduba iyo mu'asasatu anwaar oo ayaguna maanta qalin jabinaya nicamkaas iyo amnigaa aan helnay ilaahay inaan uga mahadcelinaan raba lana ilaaliyo wamaa bikum min nicmatin fa min allaah ilaahay wuxuu leey wax kasta oo nicmo korkiinna ku sugan allah baa iskale subxaana wa tacaala amniga aan wax ku baranayno iyo istiqraarkan iyo walaalnimadan iyo huduugan iyo muqararaadka walaaluhu ay diyaariyeen iyo juhuudda faraha badan ee socota allah ayaa suurtogeliyey subxaana wa tacaala waana fadlu maxdillaahi subxaana wa tacaala ilaahay deeqdiisa oo badhax tiran oo keli ee taa weeyaan nicamtaasi ilaalin bay u baahan tahay waxaan kaloon u baahannahay ikhwaani oo muslimiinta xusuusin lahaa ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta dhammaantood wuxuu amrayaa taqwo ilaahay subxaana wa tacaala nicamka ilaahay waxyaabaha lagu ilaaliya waxaa ka mid ah alla kacabsigaa ka mid ah allahna alla kacabsigaa khalqigoo dhan buu u dardaarmay gaar ahaan mu'miniinta ayuu dardaarmay muwaxidiinta ah walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah waxaan idiin dardaaranay idinkii makhluuqaadkii idinka horrey umamkii idinka horreeyeyba alla cabsidiisaan idiin dardaaranay alla cabsidiisaa gargaarku ku yimaadaa tayadu ay ku timaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wain tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddaad sabirtaan oo adkaysataan waxba idinma yeelayso waxaan ku dari lahaa walaalayaal camalku wuxuu ku barakoobaa markuu ilaahay dartiyey subxaana wa tacaala markaasuu qiimogal noqdaa ilaahay subxaana wa tacaala alaa lilaahi diinu alkhaalis ilaahay wuxuu leeyahay cibaadada khaaliska ee saafiga isaga loo gaar yeelay shaygu markuu ilaahay dartiyey baraka ayuu yeeshaa kullu maa kaana lilaahi qaama watasal wa kullu maa ligayri illaahi inqadac wanfasal idan waxaan u baahannahay mucallimiinta iyo mudarada ardayda wax u dhigaysaay marka ay duruusta bixinayaan inay qalbigooda ku laabtaan maadada si kastuu u yaqaano oo mutamakin uu ku yahay oo mutamaris uu ku yahay oo mutabaxir uu ku yahay shayddaanku madaakhil uu ka soo gala ayaa jiraysa madaakhilshaa waa inaad iska oodaa ood ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaaga aaddi u midhsataa wax ku baray tamkiintiiyo ku siiye fursaddaad ummadda wax ku barayso wax ku tarbiyanayso daayarteenna waxaan leennahay hadda ayaad albaabkii cagta saarteen insha allahu tacaala horay u sii socda islaamkana insha allah wax badan buu idinka sugahayaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbialcaalamiin intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha macadka qurduba ee degmada jilib allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa xafladdan sharafta leh oaan isugu nimi oo aan ku sagootanayno ardayda qalinka jebisay allah ayaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala haddaan insha allahu tacaala wax yar macadka qurduba taariikhdiisa aan ka hadlo sanadkii la aasaasay wuxuu ahaa kun afar boqol soddon iyo toddobo hadda waxaa laga joogaa aan filayaa ilaa koo iyo toban sano macadku maalinkii la aasaasay ilaa hadda insha allahu tacaala wuxuu ku dadaalayey inuu soo saaro jiil islaamiya oo ku faanaya intimaagiisa islaamiga kuna dhegan caqiidadiisa iyo shakhsiyad muslima oo ku hubaysan cilmi sharciya iyo akhlaaq wanaagsan inuu soo saaro insha allahu tacaala dufacaadka ka qalin jabiyey macadka qurduba faraca magaalada jilib waa siddeed dufco siddeeddaa dufco dufcadii siddeedaad ayaan maanta u fadhinaa inaan sagootino dhammaan dufacaadka tiradoo haddii laisku dardaro waxay noqonayaan laba boqol soddon iyo afar arday ayaa ka qalin jabiyey macadka qurduba dhammaan siddeedda dufco marka laisu geegeeyo labadaa boqol iyo soddon iyo afartaas oo intuu macadku furanya ka qalin jabinaysay boqol afartan iyo kow waa gabdho sagaashan saddexna waa wiilal dufcada hadda qalin jabinaysa ee u dambaysa cadadkooda waa konton soddon iyo laba gabdha iyo toban iyo siddeed wiilale macadku insha allah tacala wuxuu ka kooban yahay laba marxalad daraasi marxaladda koowaad waa marxalad asaasiya oo laba sano ah marxaladda labaadna waa marxalad taanawiya oo saddex sano ah shahaadadu macadku bixiyo waa shahaada taanawiya sharciya oo lagu tago jaamacadaha intaa kadib insha allah waxaan rabaa inaan fariin u diro ardada qalin jabinaysa waxaan leeyahay insha allahu tacaala ardadaan kula dardaarmayaa inay cilmigooda ay cibaado u beddelaan oo cibaado ka dhigaan oo ku cibaadaystaan allah ku caabudaan wixii lasoo baray oo diin ahaa inay qudwo ummadda u noqdaan akhlaaqdooda ugu noqdaan insha allahu tacaala cilmigoodii waxbarashadoodii inay sii wadaan oo ay ku biiraan marxaladaha ka sarreeya macadda qurtuba ee jaamacadda bulshadoodana ay u adeegaan ayaan u dardaarmay insha allahu tacaala dadkii waalidiinta ahaa ee awlaaddaa soo tarbiyeynayey iyagana waan u mahadnaqaynaa oo garabka u ahaa nebigu wuxuu leh sal ly slam laa yashkur illaaha man laa yashkur innaas dhammaan waalidiinta ilmaha gacanta ku hayana iyagana waa u mahadnaqaynaa ilaahay idin barakeeyo ayaan leenahay mas-uuliyaddaas hala sii wado sidoo kale ardada qadda qalin jabinaysa iyo kuwa dhiganayaba waxaa gacanta ku hayey haddana ku haya dad culumaa oo macallimiina iyagana insha allahu tacala waan mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacala ha idin barakeeyo ayaan leenahay meesha ka sii wada juhdigiinna nebiguna wuxuu noo sheegay sal ly slam qofka mucallimu naasil khayrka ah inay u ducaynayaan allah subxaana wa tacaala iyo malaa'igtiisa iyo dhammaan inta ku nool samaawaadka iyo dhulalka iyo xataa wax kasta ee malayga badda ku jira iyo quraanjada la yusalluuna calaa mucallimi nnaasi alkhayr bulshada muslimkaana insha allahu tacala waxaan leenahay awlaaddiinna iyo ubadkiinna bara diinta islaamka iyo wixii kale culuma ee anfacayaba intii lagu guda jiray xafladda qalinjibinta ee macadka qurdubah iyo madarasada al anwaar waxaa isagana munaasabadda ka hadlay maamulaha madarasada al anwaar ee degmada jilib awalan ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala allaha nooga nimceeyey nicmooyinkiisii fara badan runtii waxaa farxad iyo sharaf noo ah ka soo qiibgalkiinna aad nagu soo qiibgasheen wakhtigiina noo hurteen maantay xafladda qalanjibinta dafcadii siddeedaad dugsiga ardaydii ka qalanjibisay dugsiga hoose al anwaar iyo dafcadii saddexaad dugsiga dhexe ee iskuulka al anwaar runtii midhaha maanta aan guranayno kadib dadaal badan iyo juhdi badan sinooyin socday ilaahay fadligiisa maanta aan ku xafladaysanayno guusha carruurteenna ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala marka ay bixiyeen dadaal badan iyo juhdi badan ay bixiyeen ilaa ay soo gaareen laxdanaad ifayso maanta aan joogno madrasatu alanwaar alibdaa'iya walicdaadiya waxay xoogga saaraysay ayadoo la rumaysan yahay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu in la soo saaro jiil mutacallim ah mutakhalliq ah muctas bidiinihi wa waطnih in la soo saaro arday macnaha aqoon leh oo akhlaaq leh oo macnaha jecel diintooda iyo akhlaaqdooda kuwaasoo awoodi kara inay u adeegaan bulshadooda waa mu'asasada xilligaa ay aasaasantay waxyaalaha ay higsinaysay himilooyin dhowr ah oo ka mid ah in la hormariyo aqoon miise leh oo macnaha wax ko-ool leh taasoo jamcinayso aqoontaasoo kulunsanayso aqoontii asalka ahayd oo sharciga ahayd iyo mid mucaasir ah labo in lagu tallaalo quluubta ardayda akhlaaq wanaagsan iyo qiyam islaami ah fii nufuusi tulaab in macnaha lagu beero in la diyaariyo jiil mutafawiq ah cilmiyan wa suluukiyan dhaqan ahaan iyo waxaa weeye cilmi ahaan in macnaha la diyaariyo ee la kobciyo xirfadaha ardayda iyo awoodaha kala duwan in la dhiso wadaag wax ka-oon leh u dhaxeeya madrasada iyo iyo usrada iyo bulshada kale runtii madrasadu waxay soo martay maraaxil kala duwan ayay soo martay sidaad ogsoontihiinba waxay ahayd waxbarashadii ugu horraysay magaaladan bay ahayd aqda tanmuu caaman bacda caamin sanadba sanadka ka xiga ayay kubcaysay ilaa ay ballaaratay macnaha barnaamijyadeedii iyo anshadooyinkeedii iyo shaqadeedii macnaha ay ballaaratay xataa asbaxat ilyowma sarxan tarbawiyan wa cilmiyan ay noqotay bixamdi illaahi subxaanahu wa tacaala ardayda waxaan leeyahay ay takharrujtay maantay macnaha laysa nihaayatu ariiq ma ahaanin waddada macnaha dhammaadkeedii maanaha maanta waa waa guusha aan joogno aa takharujkiinna ma aha safarka dhammaadkiisa ma aha waxaan leeyahay waa bal waa bidaayo weeye waa bilow oo cusub oo marxad cusub baad galaysaan waxaad dhisaysaan mustaqbalkiinna waxaan idin leeyahay faxrisuu calaa muwaasalati tacliim watamasakuu bidiinikum wa akhlaaqikum waxaan idin leeyahay ku dadaala ee wadidda waxbarashada ku dhega diintiinna akhlaaqdiinna ahaada kuwa ee safiiriin wanaagsan madarasadiin iyo usradiina waxgaradkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa suldaan cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qaala allahu tacaalaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ululalbaab wa qaala tacaalaa waqul rabbi zidnii cilma وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقيه في الدين الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله بعد سو بلو يا دماد أن لهين وحن كلو نمهد علينا يا ولاية جبة الوسطى الإسلامية waxaan kaloon u mahadcelinayaa maktabu tarbiya wa tacliim haddaan nahay odayaasha kudhaqanka shareecada islaamka maanta waxaan ka soo qayb galnay xafladda heerkeedu aad uu u sarreeyo ee macad qurdiba lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya iyo mu'asasatu alanwaar alibtidaa'iya waalcidaadiya xafladdan inaan ka soo qayb galno aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay odayaasha kudhaqanka shareecada islaamka waan soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay insha allahu tacaala waxaan leeyahay inshaalla ardaydana waxyaalaha aad barateen aad soo bandhigteen aad baan ugu faraxnay waxaan idin leenahay sii labalaaba wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun ilaahay ha idinka abaalmariyo juhdigii aad bixiseen iyo insha allahu tacaala dadaalkii ilaahay ha idinka abaalmariyo waxaan idin leeyahay sii labalaaba qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qof wax garanaayo qof aan wax garanayn isku mid maaha insha allahu tacaala waxaad barateen sii labalaaba oo dadaala insha allahu tacaala macad qurduba lidaraasaati alislaamiya waalculuum alidaariya waa dufcadii siddeedaad macadka alanawaarna dufcadii siddeedaad iyo dufcadii saddexaad way isugu dhex jiraan aad baan macnaa insha allahu tacaala idinku faraxsannahay inaan idinla mushaarikayno ugu dambayn waxaa munaasabadda bandhig ku sameeyey ardaydii halkaasi ku qalinjabinayey ee ka kala socday macadka qurduba iyo madrasadda al anwaar ee degmada jilib أيها السادة الكرام والحضور الأفاضل في ختام هذا الحفل المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من كان له فضل في نجاح هذا الحفل في هذا اليوم وإخراجه بالصورة المشرقة التي تليق بمكانة معهد خرطة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية فالشكر أولا لله سبحانه وتعالى الذي وفق ويسر وأعان وأكرم وجعلنا نعيش هذه اللحظات المباركة ثم نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى إدارة معهد خرطوة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية وعلى رأسها سعادة المدير لما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة العلم ورعاية الطلاب وبناء هذا الصرح العلمي الذي أصبح منارة للمعرفة والقيم كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا الأفاضل الذين حملوا رسالة العلم بأمانة وإخلاص فكانوا معلمين ومربين وقدوات حسنة غرسوا فينا حب العلم وربونا على الإتقان والانضباط وحسن الخلق نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعل علمهم وتعليمهم في موازين حسناتهم ولا يفوتنا أن نعبر عن امتناننا العميق لآبائنا وأمهاتنا وأسرنا الكريمة الذين كانوا السند والداعم بعد توفيق الله تحملوا معنا مشقة الطريق ورافقونا بالدعاء والتشجيع والصبر حتى وصلنا إلى هذه اللحظة السعيدة كما نشارك جميع الجهات والمؤسسات والشخصيات التي دعمت هذا الحفل وأسهمت في إنجاحه فوجودكم بيننا زاد هذه المناسبة بهجة وسرورا ورسخ في نفوسنا قيمة الوفاء والتكاتف ونخص بالشكر اللجنة المنظمة والفرق الإعلامية ولكل من عمل خلف الكواليس ممن بذلوا وقتهم وجهدهم بإخلاص وفي ظل تنامي الولايات الإسلامية وتنوع الموارد فيها وتكامل لمقومات الصرح المنشود والأمل المفقود عقد العزم على إكمال المسير والارتقاء للنهوض بأمة الإسلام فافتتحت الجامعات والمعاهد والمدارس وشيدت المساجد والمستشفيات وبنيت السدود والطرقات فكان لمكتب التربية والتعليم قسب السبق في كثير من تلك المشاريع ففي أحضان معاهده تربينا ومن ربوع مدارسه ومراكزه تعلمنا وتخرجنا فالبعض منا أكمل دراسته الثانوية ليلتحق ما بعد ذلك إلى الجامعات والبعض الآخر أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة ليواصل المسير بعدها ويرتقي إلى الثانوية وها نحن اليوم نقف أمامكم شامخين قد أكملنا دراستنا وقد تواعدنا على مواصلة الطريق وإكمال المسير ولسان حالنا أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني شعاري دائما واحد أكون لديني الرائد نبيي للهدى قائد وديني في الدنا خالد أيها الإخوة الأحباب لم نتشارك لبن الأمهات ولكننا تشاركنا لبن المحن والابتلاءات في طريق العلم والتعلم تشاركنا لأواء هذا الطريق في إصرار أقرب إلى الخيال ومهمة من الصعوبة بمكان ويصعب, ويصعب أن تخطر على بال ويرى الصابر أن القبض على الجمر سهل المنال فأنتم والله إخوة الأهوال وعدة الزمان أقفر الزمان عن مثلكم إلا قليلا وآثارا أوزاعا في أماكن أماكن شتى وقد شهدت هذه الدفعة مشاركات علمية وثقافية وأنشطة تربوية أسمت جميعها في صقل الشخصية وتعزيز روح المسؤولية والانتماء للمجتمع ولم تكن الطريق دائما سهلة فقد واجه الطلاب تحديات مختلفة واجتهدوا في تجاوزها بالصبر والعزيمة مستلهمين قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وكان وراء هذا النجاح إدارة حكيمة وهيئة تدريسية مخلصة بذلت وقتها وجهدها في التعليم والتوجيه حتى أصبحت هذه الدفعة نموذجا مشرفا في الانضباط والتحصيل العلمي وحسن الخلق كما كان للأسرة دور عظيم فقد كانت شريكا في هذه الرحلة تساند أبنائها بالدعاء وتشجعهم بالصبر وتفرح بإنجازاتهم حتى جاء هذا اليوم الذي تجتمع فيه دموع الفرح مع ابتسامات النجاح واليوم وبعد سنوات من التعلم والاجتهاد تقف الدفعة الثامنة شامخة وهي تحمل شهادات التخرج لا باعتبارها نهاية الطريق وإنما بداية مرحلة جديدة من العطاء والعمل وتحمل المسؤولية فالشهادة التي بين أيدينا ليست غاية في ذاتها بل عهد بأن نكون سفراء للعلم وقدوة في الأخلاق ورسلا للخير والإصلاح نسهم في بناء المجتمع ونخدم أمتنا بإخلاص وإتقان وفي هذه المناسبة المباركة نجدد شكرنا لله تعالى ثم الإدارة مع قرطبة وأساتذتنا الأفاضل وآبائنا وأمهاتنا وكل من كان له فضل في وصولنا إلى هذه اللحظة التاريخية maanta waa maalin aad u qurux badan oo ka mid ah maalmaha nolosha inagoo u fadhiino xafladda qalinbedelashadeena taasoo aan in badan sugayna kuna riyoonjidnay habeenno badan waxaan waqti dheer ku soo qaadnay gudaha fasalada inagoo maalin uun ku rajaween inayna soo marto maalinta gurashada dadaalka in badan aan u soo dhididnay hadday tahay cashir diyaarin soo jeed iyo ka shaqaynta leelisada wacaraabidda ama ukalahaada goobaha waxbarasho iyo wixii la midka ah intaas ka gadaal waxaan halkan ka soo gudbinayaa anigoo ku hadlayo afka ardayda wax ka mid ah maadooyinka aan soo barnay iyo xaaladda guud ee iskuulka haddaan ku horaysiiyo alanwaar waa dugsi hoose dhexe u taagan kahaqabtirka bulshada baahiyaha waxbarasho ee asaasiga si bilaash ah muddadii aan dhiginaynay iskuulka waxaan ku barnay maadooyin sida caqiidada xadiidka fiqiga tafsiirka xisaabta sayniska cilmiga bulshada iyo maadooyin kale oo badan kuwaas oo aan ku barnay dhaqanka suuban ee islaamka sida u naxariisashada maskiinka iyo kan naga yar iyo ixtiraamka waalidka macalinka iyo qof kasta oo naga weyn
وأتى التخرج بعد طول النضال يا معهدي يا بهجة الأجيال اليوم يزهو المجد فوق ربوعنا يهدي العقول بنوره المتلالي هذا حصاد الصبر بعد مشقة وتألق الأرواح في الآمال كم ليلة سهرت عيون عزيمة حتى علت في ذروة الإقبال قد شيد العلم المبين منارة تزهو بأهل الفضل والإفضال قرضبة الغراء أنت حكاية سطرت بحبر العز والإجلال فيك الشريعة قد سمت بأهلها والعلم والتنظيم في تكمال وجمعت حقا بين النور رسالة وفنون عصر رائد الأعمال خرجت جيلا بالفضائل شامخا متسلحا بالعلم والإفضال يا أيها الخريج هذه ساعة فاجعل ختام الجهد خير فعال كن داعيا للحق في كل الورى وارجو الجزاء من الكريم العالي واجعل كتاب الله نبراس الهدى واسلك سبيل المصطفى المفضال واحفظ وصايا الوالدين فإنها باب السعادة في جميع الحال واشكر أساتذة الكرام فإنهم ورثوا العلوم بحكمة وكمال guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen axad ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحمل